maamulka jubbaland wuu ka warhayaa dabcan runtii maamulka jubbalandi waxa uu keliya gacanta hadda isaga uu ku hayaa oo uu isagu inta badan uu ka warhayaay waa magaalada kismaayo iyo magaalada dhobley marka labada magaalo un weeye inta badan wixii la odhan karaayo si buuxda ayay uga howlgalaan maxaa yeelay dhulkaasi intiisa badani gacanta jubbaland wuu ka maqan yahay laakiin hadda meesha la yidhahdo hoosingo gacantooduba ku jiraayo hadda maaragtay iyagu waa maaragtay waa waa la odhan karaa maaragtay hadda caadowka dad kale oo looga baqay ma jiraan laakiin way ka warhayaan laakiin waxa weeye dee ishii ay ku arki lahaayeen ay dhibaatadeeda iyo wax kaqabadkeeda iyo wax utarkeeda ay ku eegi lahaayeen baan aada ugu furayn marka ka maamul ahaan way ka warhayaan laakiin inay wax u qabtaan hadda ka hor ma aysan sakhiraanin hadda ka dambe si loogu maqan yahayna ma sheegi karaade runtii in badan baa in badan baa loogu tegey oo runtii wakiilada uun maaragtay wakiilaa jooga oo dad uun maaragtay maamulka jubbaland hadda ka tirsan ayaa jira oo degmada hadda ka soo jeeda in badan baan iyaga la hadalay oo nidhi uun warbal degmadan iyo dadka baaba'san ee meeshan jooga ama ware loo qodo ha noqoto ama ceelashoo loo kordhiyo ha noqoto ama iskuulaad haloo ha loo dhiso ama meel maaragtay m c h oo haweenka iyo caruurtu ay ku oo lagu xanaaneeyo ha noqoto bal maaragtay arrintaasi ubaamutay guud ahaan iyagu markay arrintaa gaadhsiiso waxay kuusoo gudbinayaan in iyaguna maamulka ay ka tirsan yihiin ay gaadhsiiyeen bay kuusoo sheegayaan laakiin isku duuduubo mar haddaadan waa waxqabada aadan arag oo wax ka socdo ama hay-ado ka socdo aadan arag ama wax maamulahoo ka socdo oo markaa muuqdo oo meeshii wax ka qabanaya aadan arag waxaad garan kartaa in ay maaragtay aysan aada u muuqanin waxaana kugu daliila meeshii wax loo qabanayo meeshaasi degmo qadiimiya weeye meesha ugu dhow degmo ahaan dhobley oo siddeetan kilomitr u jirta ama kaba sii badan u jirta iyo badar oo iyadoona kasii shishayso intaa in leeg in kasii badan u jirta iyo kismaayo oo boqolyo wamaazaada u jirta boqolyo konton kilomitr u jirta ayaa waxa ugu xiga meesha ruux xanuunsan la gelin karo marka mar hadday sidaa tahay marka haddaynan hay-adana tegi karin maamul ka socdaana uusan tegi karin waad garan kartaa baahida meeshaa taalla baaxadda ay leegtahay iyo dhibaatada haysata marka dadkaasi waa dad aan ceello u qodnayn ceello yana u maqnayn dawladdii dhexe ee loo gargaraaci lahaay ee maaragtay la odhan lahaa yacni dhibaatadaasaa meesha joogtana dee maamulkaasay ku hadlaynaysaa maamulkuna waxaad moodaa inuusan hadda ishii uu wax kaga qaban lahaa iyo ishii wax ugu tari lahaa sifi kastaba ha haysatee inaysan aada u muuqanin maxaa yeelay meesha intaa leeg beexaddaa leeg ayaa in badan waxaa loo daba socday inay degmo buuxda ay maaragtay u aqoonsadaan oo ay ka dhigaan marka taana way u fududaan weyda marka mar haddii inaad noolaato inaad noolaato ruuxu ay u fududaan weydo oo inaad noolaato aysan markii lagu diido degmanimada iyo waxyaalaha noocaasi waa inaadan noolaanin laakiin waxaad moodaa inaad noolaato hadday u suurogeli weyday dee ruuxaasi wuxuu rabaa uun inaad jirto inaysan meesha uga sii muuqanin marka waa dhibaato baaxaddaa leeg baa haysata hoosingo
ugu dambeyntii maxaa codsi oo jubbaland aada u diraysaan
aad baad adeer u mahadsan tahay ugu dambeyntii jubbaland iyo cid kaste oo dawladda dhexe ha noqoto madaxda qaranka ha noqoto degmadaasi waa degmo weyn waa deegaan weyn oo ahsaahila degmo dadkaasi waa dad isku tashaday oo aan gargaar bini aadam helin waa degmada taraajiya waa degmo qaranka soomaaliyeed iyo staidkaaba anfacaysa waxaan ugu baaqayaa inay marka hore jubbaland degmada degmanimadeeda ay maaragtay aqoonsadaan bulshada soomaaliyeedna xuquuq bay kuleeyihiin xuquuqdooda ay u dhamaystiraan oo iskoolaadkoodii iyo waxbarashadoodii iyo isbitaaladoodii iyo wadooyinka ka xidhman loo furo oo ay maaragtay ay soomaalida xaqa ay kuleeyihiin ee gaar ahaan statetka ay kuleeyihiin in loo dhamaystiro ayaan ugu baaqaynaa madaxda qaranka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa inay meeshaasi meel dhibaata ka jirta ay tahay degmad soomaaliyeed iyo bulsho soomaaliyeed oo baahana yihiin ee runtii xaqiiqdiina ay xaq ku leedahay ummadda qarankooda iyo statekoodaa marka dadkaasi waa dad aan dowladooda aan mucaarad ku ahayn oon statekooda mucaarad ku ahayn oo haddana aan helin wax allaala wixii xuquuq ahaa ee ay qaranka soomaaliyeed iyo seedka soomaaliyeed ay ku lahaayeen marka seedkana waxaan ugu baaqayaa inay degmadaas intay u karaan waa inay degmanimadeedana u aqoonsadaan wixii xuquuq ay ku leeyihiinna ay u dhammaystiraan qaranka soomaaliyeedna inay meesha taliya tilmaan waxay ka geysan karaan ay ka geysaan baan oo indho gaar ay ku fiiriyaan baan ugu baaqi lahaade